mudday soo socotay mudday soo socotay oo mar baa jiro soddon la geeyey mid baa jiro boqol iyo toban la geeyey mar baa jiro shan la geeyey mar waxaa jiro wax saas oo kale ah kontareye waxaa jiro hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray marka mudday soo socotay marbana marna mar mar kastana group ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaargaraynta oo dhan ay u dhamaato oo tikinadii loo diyaariyo oo falaadyadii loo diyaariyo oo warqadii ay ku dhexeen loo diyaariyo oo immigrationka hurinhaadi laga saaro hurinhaadi laga saaro oo maxaan ku yirahda u n c r ka hawsha interviewga ay la yeelato waxaasoo dhan markii la dhamaystiro kadib laisku dubarido falaayadii loo helo kadib ayaa ayaa ayaa la qaadaa marka mudday soo socotay kuwa fara badan baa hadda qoran kuwa kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaan geliya aniga safaarada xaggeed iska diiwaan geliya marka insha allahu mudday soo socotay inay muddo badan oo kalena sii soconaysana waan ku wadnaa laakiin awal oo saa u socota waxaa kusii biiyey kusoo biirayba hadda dagaalaha ka ka dilaacay ogtiinba ribal ka socda haddana halis madaafiic baa dhexaysa marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan xaaladda ay sii murjinaysaa sii adkeynaysaa aad bay usii adkeynaysaa oo sii xumaynaysaa waa gartay waa gartay oo aad iyo aad in cisha loogu wada hayo xerooyinka heer qaran iyo iyo heer caalamiba ayay ayay ay ayay u baahan tahay marka mudane safir xerooyinka aad hadda soo hadal qaaday dhalinyaro ayaa nagala soo xiriirtay waxaana noo sheegeen in xaalad xun ay ku sugan yihiin oo madaafiic ay ku socoto weliba mararka qaarkoodna ciidamada libiya qaar ka mid ah ay inta kaxeeyaan ay hub ku soo raraan arrintaasi ma ka warqabtaa horta arrinta ku saabsan inay madaafiic ka duldhacaysa waa xaqiiqa maxaa yeelay masalan dhowr meelood oo meelo dad ku jiraan ka mid ah waxay u badan yihiin dhinaca oo qolooyinkan maxaan ku yidhahdaa mucaaradka weerar soo qaadeen dhinacay ka yimaadeen bay u badan yihiin marka madaafiic inay soo dulmarayso shak kuma jiro dhinacan kale oo annaga aan jirno iyagana madaafiic annaga na dulmaraya oo sidaas oo kale ayay madaafiic isku dhaadhaafaysa haddana hadlaysa madaafiic baa dhacaysa marar qaarkood ogtaa diyaarada laisku garaacaa dhib badan baa dhacaya marka dee dhalinyarada meelaha ku jirta iyo kuwa kaloo ku jiraba dee intay hadli karaan way hadlayaan kuwa farbada way nala soo hadlaan oo yidhahda madaafiic baa naga duldhacaysa way dhacaysa lakin arrinta ku saabsan in la qabto oo wax lagu soo raro iyo iyada xaqiiqadeeda xaqiiqadeeda ma hayna ma garan waayo laakiin ma kala hadasheen ciidanka libiya dowladda caalamka uu aqoonsan yahay maadaama ay tahay dowlad aad maaragtay xiriir idinka dhexeeyo ma kal arrintaas ma kala hadasheen uu ka dhac dhibkiisa waa taqaanaa magaaladii way kala go-an tahay waxaa nagu adag xataa maaragtay wasaaraddii arrimaha dibadda xiriirka tooska aan xafiisyada nagu shaqo lahayn xiriirkooda ayaa nagu adag mararka qaarkood waay waxaa lagu leeyahay maaragtay iyaga laftigooda ayaa lafahooda la baxsaday oo xafiisyadii lama fadhiyo ma joogaan marka helitaankooda ayaa adkaad aad iyo aad noogu noogu noogu adkaaday xaaladda jirta darteed waa gartay ma noogu adag inta waa gartay marka xerada la yidhaahdo caynu zaar ayay nagala soo hadleen dhalinyaradaas waxayna sheegeen aynzara aynzara caynazara marka qaramada midoobey iyo hay-adaha kulugta leh daadguraynta ma isku dayda inaad kala hadasho si loo badbaadiyo dhalinyaradaas waan u sheegnay waan u sheegnay masalan hay-adda caycibta oo hadda gacanta ku haysa maaragtay dib u celinta iyo diyaarintooda waxaa soo kale habeen dhaweyd markii warkaana soo gaaray oon qayladhaanta u dirnay bal inay dadejiyaan maaragtay waxa meesha ku jira iyo iyagii qolada waxay ii sheegeen marka habeenkaan la hadalna waxaynoo ii sheegeen oo madaaficda aadka u dhacaysa waxay yidhahdeen warniyo annaga naftigeena hadda waxaan ku jirnaa dabaqa hoose oo dhulka hoostiisa ah yaan hadda ku gabanayna adiga naftigaaga hoos gal hadal saas oo kale ayay igu yidhaahdeen marka xaalad adag baa halkan ka jirta wayna la socdaan way ogyihin si annagu ognay ayaga naftigooda u ogyihiin xataa xafiiska roma ayaan la hadlay sarkaal jooga oo aan isnaqaano wuxuu ii sheegay maxaan ku yidhahdaa in madaxa sare ay u gudbinayaan oo dadaal badan arrinta ay ka geysanayaan haddii ala
xaaladda libiya hadda gaar ahaan tripoli oo aada joogto oo ay dagaalo ka socdaan maxaad ku sifeyn kartaa
runta markaan kuu sheega waa xaalad aada iyo aad u adag aada iyo aad u adag inta badan safaaradihii halkan way ka tageen waagii dagaalkii hore kadaafi bay safaaraduhu ka wada tageen safaarada yaroo kooban oo annagaan ka mid nahay baa meesha kusoo haray annaga soomaaliyaana waxa na qasda waxay kamid taha dadkeena halkan ku dayacano ma carabi karno oo ilaa dadkeenaas aan xaaladooda ilaa inta ugu dambaysa aan la socono waa ku qasbannahay ma carari karno laakiin xaaladdu aad bay u adag tahay waad garanaysaa meeshan dagaal culus dawlado inay dagaalamayaan baad moodaa wuxuu ku dhex jiraan way ka dhex yeerayaan diyaaraday isku garaacayaan oo sawaariikh baa la isweydaarsanaya taangiyo iyo hubka ugu culculus ayaa meeshaana lagu dagaalamayaa marka ilaahay hayasurun baan leenahay lakin xaalada libiga arrin tripoli aad bay uxuntay aad bay u adag